إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الدين أما بعد kitaab اlbuyuuc wagayriha min almucaamalaat wuxuu u kitaab yahay buyuucda iyo wixii kaloo mucaamalaad ka mida ilaa baabkan kitaabu lbuyuuc beec keliya maaha waxyaalo badanaa ku jira oo anwaacu lmucaamalaat sida ijaaradii rahantii wadiicadii baadidii luqadadii waxyaalahaas oo dhan sharikadii waxyaalo badanaa ka bax laakiin kulluha calaaqaad ayay beeca ay la leeyihiin marka abwaabtaas ayaa la isu keenay markaasaa kitaab laga dhigo kitaab lbuyuuc kitaabna asluhu min aljamci bay ka timid wixii la isu keeno wey markii dhowrkii baab oo la isu keeno ayaa marka kitaab la yidhaahda marka waanay kasoo sheekaynay oo beeca ilaahay subxaana wa tacaala inuu kitaabkiisa uu ku xalaaleeyey sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waana wax loo baahan yaho sababtoo ah qof walba bini aadamku waa madani biabci macnaa waa reer magaalnimada waxaa weeye qof walbaa wax u baahan yaha qofka kalaa sameynaya hal qof xaajaadkao dhan ma sameyn karo marka qof walbana wixii waa u baahan yahay haddii wixiina baryo laguma helayo marka in beeci lagu helo taas wey ribadana waa la xarimo ribadu waxaa weeye iyadoo hal qolo ayaa xooluhu maaragtay ay ku aruuraya dhibna ma ma iyo khasaaro ma arkayo qofka muraabiga faa-iida unbuu guranaya markaa dhiig miira laakiin qofka baac mushtariga isagu waxawaye dhibaato iyo khasaaro iyo faa-iidaba waxa weeye haliso u yahay marka dadkiiba wax taraya marka saasaa marka beeca loo ogolaado haddee beecsuraduna waa jiri jirtay laakiin sharcigu dawaabiduu u sameeyey sababta waxaa jiri jirtay beecyaal aan sharcigu ogolayn sababtuna waxawaay dhibaatay keenaysa buyuucda muxaramaadkaana culimmada saddexay kusoo aruuriyaan wax qarar iyo qatalaad uu ku jiro qofka lagu qatalay oon la ogeyn waxay yihiin waxaa lagaa iibinaa wixiina xogtooda kama warqabtid waa ku qatalmaysa lama ogola sida maaragtay shimirka hawadaasaan kaa iibiye iyo ma garatay neef baadiyahoo iga dhubaan kaa iibiye iyo haddaad soo heshaad leedahay iyo wax la heli kara maan adigu aada maaragtay waxna waxaa lagu xarimay khadaaca ku jirta khiyaanaduna ma banaano ma garatay oo qofkii aa la khadeecaya wax alla wixii khadaaco iyo qiyaano ku saabsan o dhan lama ogolo laba soo maaha waxa kale waxay soo gelaya abwaabu riba ribaduna waxaa weeye waa arki doonaa waa wax uun ziyaado aan sharci ku dhisnayn oo qofka laga qaatooyo marka wixii qawaaciddaa soo gelaya oo dhan ayaa marka la nahiyey waa arki doonaa buyuucdaas la nahiyey haddaa u fiirsatid oo haddana dadku isaga tacaamulaadaan gaar ahaan gaalada iyo wixii aan sharciga aan dan yeelin isaga tacaamulaad kaga tacaamulaan dhibaatooda waan arki doonaa marka marka saa darteed culammadu markay qawaaciddii ay fiiriyeen waxyaalaha waxa la iibinayo shuruuday u sameeyeen sheekh abushujaac wuxuu leeya albuyuucu buyuucda halaathatu ashyaaa waa saddex shay baycu caynin shay cayn waa shay waayo taasoo mushaahadatin loo jeedo oo baayica qofka wax iibsanayo iyo mushtariga kan wax gadanaya labaday u jeedaan fa jaa-izun waa bannaanta oo raadiyahaasaan kaa iibsanaa ama baalkaas rikoorkaasaan kaa iibsanaa ama gurigan oo loo wada jeedo ama neefkan geela ama neefkan arigan kaa iibsanaya labadiiba baayic iyo mushtariga arkayaan waa bannaanta wa baycu shay-in shay in la iibiyo mawsuufin la sifeeyey oo la tilmaamay fi dimmati laakiin qofka asaga dushiisa laga rabo fa jaa-izun way bannaan tahay waa goorma idaa wujidat isifatu sifadii haddii la helo calaa maa wusifa bihi sidii lagu tilmaamay haddii ay tahay qof baa wuxuu yidhi ninyo waxaan kaa rabaa inaad boqol dollar isiisid sanadka soo socda kintaal maaragtay masego ah ama geley ah ama digir ah ayaan kuu keenaya ama sareen ama bariis ah oo bariiska ama noocaas oo noocaas hadduu maaragtay baasarac yahay hadduu cali uraayo yahay haddii kaloo kan soomaalida ka baxo maaragtay oo dhiinka badan uu yahay almuhim ayi mid uu yahaba marka looma jeedo laakiin waa shay tilmaaman wey anaadna iga rabtaahu leeyahy aniga ama beerteeda ka soo baxo ama beecaan ku keeno aniga dushayda waa adiga boqol dollar dhisi hadhow waxaad iga taqaanaa markii beeruhu ay soo go-aan inaan kintaal maaragtay aan kuu keeno intaasoo kiil aan kuu keeno taasalamaa la yidhaahdaa waa noo imaan doontaa oo qofku lacagtuu sii hormarsanayaa kabacdina badeecada ayuu qofkii lacagta lahaa dib uga keenaya wa baycu caynin shay in la iibiyo haa'ibatin oo maqan lam tushaahad aan la arkin labadoodii aysa wada arkin ama mid baa arkay kan kale ma arka walam tuusaf aan la tilmaamina falaa yajuusu ma banaano oo mathalan wuxuu yidhi faraskayga hebel ah oo xerada ku jira xerdaha fardaha ku jira ayaan kaa iibinaya ratigayga hebel ah ma garati oo geela ku jira ayaan kaa iibinaya labadooduna ma aysa wada arkin soo maaha taas cinda madhab shaaficiyi ma ansaxayso soo maha laakiin culimmada kale waxay leeyihiin waa ansaxaysaa laakiin hadhow haddii marka uu arko siduu rabo hadduu noqoayo khiyaar buu leeyay oo waxaa dhacday waxay leeyihiin dalxa ayaa cuhmaan bin cafaan wuxuu ka iibiyey beer oo ciraaq ku taalla ayuu beer madiino ku taal kaga iibiyey cuhmaan labada wuu arkay laakiin dalxa ma arkay soo maa hadhow cuhmaan wuxuu yidhi hadda adig maba aadan arkinin see kaaga iibsanaya wuxuu yidhi adigu waa aragtay laakiin anigay igu khaastay hadhow markaan arko haddii aan maaragtay anigu aan arko waa maaragtay waa kaaga iibsanaya khiyaar baan u leeyahay hadhow markay taxaakumeenna waxaa loo xugmiyey gartii waxaa loo naqay dalxa ayaa loo naqa marka radia allahu canhu culimmada badankoodan way qaban waxay leeyahay haddii sheyga uu yidhaahdo waxaasaan kaa iibiyey hasha geelayga ku jirto hal heblo la dhaho ayaan kaa iibiyey oo saas iyo saas soo maha aad haddii la tilmaamo hadde waaba iska ansaxaysa laakiin haddii aan la tilmaamin oo uu yidhaahdo baabuurkayga aan wada jiraan kaa iibiyey baabuurkiina asagu qofaan arkin labadooda soo maha hadhow markii baabuurkii la arko haddii uu ku qanco u culimmada qaarkood marka waxay waa iibsan karaan laakiin shaaficiyadu ma ogolo waxay leeyihiin qaradaa ku jira nacam labadaas qowlan ku jira weliba qowlka qadiimka shaafici waa ogol yahay iyo culimmada madaahibta kale laakiin qowlka jadiidka ayaa diiday waxay leeyihin qaradaa ku jira nacam marka waxa la iibinaa waa saddexdaas un sheegay wax hortaada taagan oo la kala iibsado dhib ma laha waxa qofku yirada aniga dushaydaa la iga rabaa soo maaha anaa keenaya waxaa oo sa iyo sa muwaasafaadka ee tilmaamaha iskale haddii maalan sida haddan la isticmaalo dhar oo noocaasa oo intaasoo yaardi ah intaasoo daaqadood ah ayaan kuu keenaya lacagta isoo hormar nin hong kong iyo shiina u safraya ama alaabta intaa muwaasafaadka lacagtaa iisoo hormar lacagtii kusoo hormar hadhow alaabtii unbaa isagaa laga rabaa taas marka waa salamkii wa nacam amaa shay aan la arkin oon la tilmaamin imaam shaafici wuxuu leeyahy ma ansaxayo culimmada kalena waxay leeyihiin haddii shaygii qof ka mid ou arko soo ma hadhow qof hadadii kala iibsadaan hadhow qofkii markuu wixii arko haddii shaygii la cayino khiyaaro u leeyahay nacam taa halkaasaan uga baxna marka midhawadan aan maarata albuyuucu halaathatu ashyaa saddex shay waaye baycu caynin shay iibintiis mushaahadatin cayntaasoo mushaahadatin loo jeedo oo goobta taa labadu ay arkayaan fa jaa-izu waa bannaan yahay wabaycu shay-in shay in la iibiyo mawsuufin lagu tilmaamay fi dimma oo la sifeeyey oo la yidhi saa iyo saa uu egyahay fi dimmati qofka dushiisana laga raba dima waxaa wax adaa lagaa rabaa meesha ka keena ka keen fa jaa-izun waa bannaan yahay idaa wujidat isifatu haddii sifadii la helo calaa maa wasifa bihi sidii loo sifeeyey hadduu tilmaanta uu ku sugnaado waa sidaas oo kale ama alaab ha ahaado ama xoolo ha ahaado wuxuu yidhi qaalin shan jir ah oo geelooda ou nooc yahay hoor mase aydin ah oo maaragtay nooca geela halkaas ama geel nugaaleed ama geela beledweyne koosey ama geel mudug ama geel waqooyi ayaan kaa ibiyo dhah soo ma ee lacag kuu keena lacagteed iyo horumari hadhow tilmaantii ninkii geelyaqaankaa tilmaanta loogu tilmaamo haddii uu ku helo beeci waa ansaxaya marka lacagtii waa sii hormarsaday kii dambana qaalintii markaas qaadanaya loo keeno wa baycu caynin shay iibintiis qaa'ibatin maqan lam tushaahad aan la arkin walam tuusaf aana la tilmaamin falaa yajuusu ma banaan cala aljadiid min qowl shaafici ma banaan ama qowlkiisa qadiimka iyo madaahibta kale way ogol yihiin laakiin waxay leey ninka baayica khiyaarou leeyahay hadhow haddou ku qanci waayo halkaana wuxuu keenayaa shuruuda waxa la iibinayo wayasixu waxaa ansaxay beycu kulli daahirin shay kastoo daahira in la iibiyo muntaficin bi muntafacin bihi laguna intifaaco oo nacfi uu kaa soo gelayo mamluukin qofkuna ou leeyahay oo la hanto ama wilaayo oo kuleeya wakaalo iyo wax saas oo kaleeta ah saddex sardi u sheegay sababta waxaanay arkaanta beyca waa saddex markii la isu geeyey alcaaqid beyca waxa guntaya waa baaciyo mushtari ayaga waxaa loo shardiya ahli tasaruf inay yihiin dad qaangaar ah oo caqlile oon waalnayn oo raashidiin ah oo macnaha inay xoolo ku tasar u bannaan tahay inay yihiin taasaa maaragtay shardiga macquudin calayhina qeybta waa macquudu calayhi waxa uu gorgorada iyo faasaxa uu ku dhacayo waa lacagta iyo badeecada wey ma garata shuruudan marka wayasixu kullu beycin daahirin muntafacin bimuluukin wuxuu u noqonaa macquudu calayhi waxaa la kala iibsaday oo maaragtay faasaxaadda ay ku dhacday macquuda cali wa waxa la kala faasaxay wey ilaa waxa la kala faasaxay waa lacagta iyo lacagta wax lagu iibsanayo ayaa la kala faasaxay rugniga saddexaadna waxay dhahaan waa siiqada macnaa qaabka loo heshiiyo oo alqabuul wal-iijaab ay yidhahdaan inuu qofka yidhahdo waxaasa waxaa kaaga iibsaday ee ma aqbashii kala waa aqbal uu yidhaahdo shaaficiyadu taasay shardiyaan oo waxay leeyihiin dukaanka haddaa taqaanaa tirahda war iisoo qabo kiilada sonkorta ood halkii geni u tuurto isaga ou qaato oo aadanin ma ku iibsatay waa ku iibsatay beecaas ma ansaxay laakiin imaam maalik iyo imaam abu xaniifa iyo waxay yidhaahdeen waxyaalaha muxaqaraadka waxyaalaha iska yaryarka ah wixii curfiga uu ku dareersaday ayaa lagu qaaday culamo badan oo shaaficiyadana way rajaxeen oo baqawi iyo mutawalli nin la yiraahdo iyo maaragtay rag badan oo nawowina usii xoojiyey waa xoojiyeen waxuu yidhi imaamu nawowi caadada waa la kala iibsan jira waxyaalaha sharciguna quyuudoo ku siyaadiyey quyuudaasna kuma jirto u dhahay iijaab iyo walqabuul kuma jirto wixii curfi loo yaqaano ansaxay walo mucadaad ka ahaada laakiin waxaan shaki lahayn caadaadku inay tahay waxyaalaha caadiga oo mutawasi muxaqaraadka waa idhib iyo udhiib waa laakiin waxyaalaha waaweyn oo guryaha iyo caqaaraadka iyo baabuurta iyo soo waxaas badanaa looma yeelo qoraal iyo markhaati iyo registration marka wax caadiga ku darasta unbaa la raacay curfiga unbaa loo noqonay nacam haye siiqada iyo qabuulkaasi marka waxaan dhahnay wixii caadi aho waaweyn waa wax caadi ku dararso wixii in la kala qorto ay tahay wixii markhaati in loo sameey tahay waa laga maarmaa wixii kaleeto idhib iyo udhiibna oo mucadaadka wax la yidhaahda ada idhib anagoo ku siinaa iyaduna waa ansaxay sababta wax hadda xadiid oo ku arooray oo la haddaan qabiltu la dhihin ma jiro laakiin nikaaxoo kale waa ka duwan yahay sababto isaga waa caqdi maaragtay caadada waxay ku dareersatay inuu iijaab iyo qabuul uu meesha u yimaado nacam taas iyada marka halkaasa uga baxnay ruknigii oo siiqadii caaqidkana waxaan dhahnay inuu jaa-isu tasaruf yahay qof dad laba qofoo qaangaara oo raashidiina oo tasarufkooda uu soconayo inay yihiin oo caqligoon majnuuniin ahayn amaa macquud caleyhi waa waxa faasaxaada ay ku dhacayo oo waa lacagta iyo waxa lagu iibsanaya thaman iyo muthman ay dhahaan marka lacagta iyo waxa qiimaha leh oo la joojinaya shuruudooda saddex intaanuu ku sheega hadda waxa la kala iibsanaya wuxuu dha yasixu waxa ansaxaya beycu kulli daahirin shay kastaoo daahir oo najistii shaygii najaasadaha ma ansaxayo ma garate sida khamradii iyo khansiirkiiyo ma ansaxayo oo xadiis saxeenka ku yaallabaa ku yihi calayhi salaatu wasalaam jaabir ou yihi in allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmeytati waalkhinziiri waalasnaam ilaahay wuxuu xarimay beyca oo meytada ilaa waa najaas iyo khansiirka iyo khamrada iyo asnaamta sababtoo meytaduna waa qashin oo qadax xun oo jirka fasaadinaysa khamradana cuquushay fasaadinaysa khansiirkuna waa cunto khabiidaho asaguna waxaa weeye sixada iyo wax walba fasaadinayo iyo akhlaaq oo bahalka waxaa laha khansiirku waa dayuuf qofkii oo cunana dayuus kaloo noqonaya isaguna sharafta dhanaa ka tegeysa walidaalika dadka cuna khayra ma lahan wax kiiraaho ilayna haba yaraa ma lahan asnaamtana waa wax alla wixii xaqaa'idka fasaadinaya waxaa lamid a kutubaha xunka oo xaqaa'idka fasaadinaya majallaadka khaliicooyinka aflaanta baktigaho lasoo kiraysanay kutubaha khuraafaadka iyo shacbadada iyo munaaqibkao kale shirkiu ka buux in la iibsado ma qofki munaaqib soo iibsada hadi waxa weeye shirki iyo khuraafaada ka buuxa marka kaasoo kale in la iibsado iyadana sharcigu ma qabo ko muntafacin bihi wax lagu intifaacayo waa inuu yahy waxaa nacfi lahayn tisqi meel buubaay maxaa ka dheefi nacfi ma lah sama hal xaboo masegaa waxba aan lahayn wax marka aad madfa aalad lahwi kutubaha shacbadaday wax nacfi dur maaha nacfi ma lahanba ama dur bele ama nacfiba ma lahan lama iibsanayo marka iyaga ma banaano mamluukin shay lahantoo qof uu leeyahay waa inuu yahay ama wilaayo oo kuleeyay milki keliya ma aha haddii lagu wakaasho haddii ilmo ood mathalan lagu agoona lagu yira adiga weli u noqo waxooda u maamul wilaayaad kuleeda soo maaha waxaan waa inaad ama leedahay ama gacan ku hayn aad oo saxiixoo sharciya aada ku leedahay wax aada lahayn ma jirto ma iibin kartid saddexaas kitaabkaa noo sheegay labou ka tegey labada uu ka tegay waxaa weeye an yakuuna qaadiran cala tasliim shaygan waa inuu awoodo inaad qofka aada gacanta ka saartid laakiin xoolo lagaa dhacay oodan adigu soo dhici karin ninkan hadda ka gadan uuna soo dhici karin ma iibi karti addoon dhuunto in la helaa in kale aan la ogeyn ma iibi karti hal baxsato in la helaa in kale aan la ogeyn ma baxs shimbir kaa fakado hawadaas yaacaya iyadan lama iibi karo alqudra calaa tasliimaa la rabaa nacam inaad awood u leedahay qofki waxaad ka iibisay inaad gacanta ka saarto haddaw asaga ama ha ka fakado ama ha iska dhaaf dhagale baax kuu ogiba xataa haad haddii aad rabtid hadhow asaga ama ha ka fakado ama yo ka fakanin waa inaa horta faraha ka saartid ba midda kaleo ka tega waxaa weeye alcilmu lilcaaqideyn an yakuuna macluuman shay la og yahay inuu yahay oo dadkan maanta ma arkaysaa oo wax kala iibsaday waxaan inay ogaan u leeyihiin shayga haddii uu majhuul ou yahay qarar bou noqonaya waa in wax la og yahay iyan maxaad iga iibisay guri aan kaa iibiya haddaad tiraado ama dhulaan kaa dhulku intou la egyahay masaaxadiis muxuu yahay neef xoolahan kaa iibiyo geela muxuu yahay neefkii waa in wax la og yahay oo qadarkooda iyo muwaasafaadkooda wax la yaqaano waa inay tahay marka waa shantaas waa inaa qortaan saddex kitaabkaa sheegay labana wuu ka tegey oo labada uu ka tegey waxaa weeye an yakuuna qaadiran cala tasliim ama alqudratu cala tasliim waxaan qofku inuu qof kale u dhiibi karo tan kale an yakuuna macluuman bihi shay la og yahay oo la dalbata caaqideyn labada qofa wax kala iibsatay inay og yihiin saddexdii markii u sheegay shuruudii ayuu ixtiraasaadkiiba cadeyna wuxuu leeyahay walaa yasixu baycu cayni najiisa cayn najaasa in la gado ma banaano walaa maa laa manfacata fiih waxaan manfaco lahayn ee markii hore uu ku sheegay laakiin hadda waxaa weeye ixtiraaskiiu haddana sheegay marka waxaa weye waa min baab esh atakraar wey nacam marka shuruudaana shantaana waxaa laga faa-iideystay buyuucda wax alla waxa maaragtay manhiyaadka la diidaayo shuruudan shantan unboo waayo imaa shayga inuu daahirahay sida khamradii iyo najaasadii imaa inuusan wax nacfila ousan ahayn sida asnaamtii iyo kutubaha baktiga iyo waxyaalahaas ama qofku waxuusan lahayn inuu iibiyo ama wilaayad uusan ku lahayn ama waxaan la dhiibi karinoo qofka uu maanta ma arkaysa qofka uusan gacanta ka saari karin ama wax jaahil laga yahay oo jahaala malaa'igaas biyaha ku jiraan kaa iibiyo dhahay ama wuxuu dhahay hal maraan badda gelaya ama jillaabkan hal mar tuuraya malaagii jillaabka iisoo galaan kaa iibiyo jahaalaa ku jirta marka marka manhiyaadka oo dhan shuruudaas ayay u noqonay culimmada marka kutubaha fiqi waxay ku fiican waxaa ka mid a culummo badana intay ka fekertay ka fekertay axaadiista isku soo aruurisay ee khulaaso yar ay kuu keeneen marka hadhow qofaa wuxuu leeyahay kutubahan fiqiga waa wareer oo lama baahno huwa mukhu asagaa tacbaan aan wax fahmaynin marka inuu wax fahmana diyaar uma aha intaasoo axaadiida oo yaacsan khulaasadaasoo ugala soo dhexbixi kara dadaa cumrigoodii iyo noloshoodii taqwo iyo dadaal iyo mas'alo kastoo istikaar intaa ku bixiyey waxaase kool raa mid afku malaxlaaha weligiis jornaal iyo meela anta ka akristo inuu yihahdo kutubaha fiqiga iyo wax maaragtay waxba faa-iidaa mala iyo fiqi shaafici waxba faa-iidaa ma lahan inay saasay yidhaahdaan marka waxaa weeye almar-u caduwun limaa jahil juhuudda ay soo mareen iyo axaadiis ay usoo khulaaseeyeen hadda buluqulmaraamka akri axaadiidta manhiga oo dhan akri qawaaciddaasay usoo noqonaysa xadiid kasta oo beeciisa uu manyahay shantaa shuruuday u noqonaysa ah shurda uu oofsan waayo ama laba u oofsan waayo ama saddex ama iyadoo dhan buu oofsan waayo markaas nacam wayasixu waxaa ansaxaya baycu kulli daahirin shay kastaoo daahira beyciisa muntaficin bihi lagu intifaaco mamluukin lahanto labadii kalena ku daro maqduuran cala tasliimi ku dar in la dhiibo la ogyahay ma garati macluuman lilmutacaaqideyni labada oo maaratay heshiinaysana ay maaratay ogyihiin laga ogyahay agtooda walaa yasixu man ansaxayo beycu caynin cayn shay najisatin oo najaasa walaa maa laa manfacata fiih waxaan manfaco lahayn tii hore hadda sheego ixtiraaskeedii waayo faslun fi ribaa ribadii ayuu u baab yahay waribaa ribadu fi dahabi dahabka dhexdiisay ahaatay iyo walfidati fidada iyo walmadcuumaati waxyaalaha maaratay la quuto falaa yaxilu ma banaana beycu dahabi dahab in la gado bidahabi in lagu gado walalfidati kadalika ay bilfidati in lagu gado ilaa mutamaathilan ayagoo isku mid ah maahan oo macnaa isku miisaan oo isku cadada naqdan oo haddana gacanta la isaga dhiibaayo walaa baycu maana ma banaana ibtaacahu ou gatay xataa yaqbidahu ilaa uu ka qibdoodo walaa baycu laxmi hilibka in la gadana ma banaana bilxayawaani in lagu gado wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahabkii in la gado bilfidati fidadii mutafaadilan ayagoo kala badan naqdan laakiin gacanta la iska saarayo wakadalika wakadalika almadcuumaatu waxyaalaha la cunana laa yajuusu ma banaana bayculjinsi minha jinsi oo kamida nooc kamida bimithlihi in lagu gado ilaa mutamaathilan asagoo isku midahoo naqdan oo naqdi ah wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi minha bikayrihi in lagu gado mid aan asaga ahayn mutafaadilan isagoo kala badan oo naqdan haddana gacanta la iska saaray walaa yajuusu ma banaanana beyculqaraari kedada beecee hadalkan hadda markaa u fiirsateen waxaa is leedahay kalaamkan kalaam ingiliis miya sidau u adag yahay uu mucaqad u yahay laakiin insha allah waa furfuri doonaa insha allahu tacaala shiikhu halkan wuxuu kaaga bilaabay wax la yidhahdo baabu riba ribada wax la yidhaahdo riba maaligeedu waxa weeye rabaa yarbu mudaariceedu rabaa macnaa wou ziyaadiyey yarbu wou ziyaadaya marka ribada asalkeedana waa ziyaadada ama shayga naftiisa ha kordho sida qowli tacaalaa marka dhulka roobka uu ku do-o faidaa anzalnaa calayha almaa ihtazat dhulkii waxay waa lulunaya warabad waan dhulku waa soo fuurayaa somaan xoogaa roob furu ku daco waa fuurayaa geedihii meeshay kasoo baxayan wuu kala baxayaa ciidii ow ow fii muqaabilihi ama wax kalaa ku kordhaya ka dirhamin bidirhamayn dirhamaa qof deymisay waxaa tiri dirham kale iigu soo dar soo maa isagii ma kordhin laakiin waxaa weeye wax kale adigu kasoo darsatay ribadaa marka uu ziyaadadaas ah labay u kala qaybsantaa riban fadli iyo riban nasiia riban nasiia qur-aanku ilaahay ku xarimay sunnadan ilaahay waa ku xarimay subxaana wa tacaala waana midda jaahiliyaadka isticmaali jireen waxaana wey riban nasiia waxaa weeye qofaad lacag deyminaysa hadda hadda jaahiliyaadku say isticmaali jireen iyo caalamka rabowga say isticmaala xataa waa kala duwan yihiin midda hadda la isticmaalaa dara jaahiliyaadku waxay isticmaali jireen qofaad boqol dirhamaad matalan deymisay waxaad leeda sanad ii keen adduunyada meel walba lacag haddaa qaadato waqti waa lagu ballama ilaa soomaali maaha deeno iska qaadana ilaa yowma alqiyaama ma keenayo adduunka ilaa intee lagu ark lacagta haddaad qaado goormaad keen waa in ballan la iska qoro wa haaata riga xaqi u keen markan wallahi igu dhegdhegaa laleeya laakiin markaad qaadana waa macaanta markii lagu yarada lagu dhegdhegaa miya marka horeba aslanba waxaa waaya inaad muddo ah ku qaadatid wa adduunka soomaali bisaa taqaana lacag deyn lagu qaato un muddo aan lagu qabanayn ajal goormaad keena lacagtaas haye waay waqti ii keen waqtiga haddaa keenayso waa lagu qabanaa yaa waqtigi waa la gaaray lacagteeda ii keen ma keeni ma keeni karti miya ninka jaariga wax kule haye sanad kalean kuugu daray laakiin adigana waa inaad boqolkiiba konton boqolkiiba toban inaad ku dartid marka goorma interestigu bilaabanaya markaad muddada ku keeni weysa muddadii hal sanoo lagu qato ama bil lagu qato markaad ku keeni weysid markaasu int oo muddadii laguu kordhiyo oo interestigu ku bilaabanaya laakiin waan maxay sameynayaan min maalinta qaata interest laga bilaabana soo maha marka ribadan tii xataa kitaabka uu jaahilada ku dhaqmi jireen way kasii xuntaa ribada nacam midda kalena waa midda la yiraahdo ribal fadli baa la yiraahdaa oo ribal fadliga sunnada aada loogu cadeeyo dadkuna badanaa maaragtay aada uma fahmaan fahamkeeda aada iyo aada maarata dadka ugu culus yahay xataa xerta kutubaha akhrisanaysa aaduu ugu cawiis ooya ribal fadligu waxaa weeye sharcigu wuxuu u qeybiyey waxyaalaha la kala iibsado calaaqaadaa ka dhexaysa mathalan dahabka iyo fidlada iyo wixii lacagaha ahmaana la yihahda waa lacago waxyaalaha lagu qiimeeya ayaa lagu qiimeeya marka iyagu waxaa weeye waa ribow cuntada iyo waxyaalaha kale oo madcuumaadkaana ayagana ribowiyaa la yiraahda ribowigu marka waxaa weeye lacagtuna waa gooni cuntadana waa gooni lacagtii waa dahab ama fido ama lacagahan kale ama geni ama sterlin ama dollar ama shilin soomaali waxay noqoto ha noqoto shayga marka hadduu isku lacag yahay sida dahab iyo dahab fidlo iyo fidlo marka la kala iibsanayo laba shardi waliy inay isla mid yihiin garaamo shan garaamo shan garaamo aada ku bedelatid saddex garaamo saddex garaamo konton konton boqol boqol inay isla mid yihiin mithlan bimithli wasnan biwasn iyo in gacanta lagu kala qabdoodo haa o haa la yihahdo meesha lagu kala qaato hadday fido tahana sidoo kale haddaad dollar iyo dollar isku hadaad waxaad rabtaan inaad compound is i gogoy aad tiraado labaatan labaatan iga dhig waa inuu ku yani boqolkiiba waa inuu sarifkeedii farta uu kaa saaro hadda oo labaatan labaatan ah hadhow iisoo noqo ma jirto waa inuu lacag kula mid haduu yihahdo sarifka waxaan kaa qaadanayaa halgeni oo sagaashan sagaashan ku siinaya ma jirto waa ribow soo maa fidlada fidladii waa sidii oo kale hadday maalan kala duwan tahay maalan dahab iyo fidlaa la isku sarifaya dollar iyo geniyaa la isku sarifaya soo maaha ay kala duwan tahay tafaadul waa kala badnaa kartaa ilaa lacagta isku qiimo maaha sida dahab iyo fidlo aysan isku qiimo ahayn geni iyo doolarna isku qiimo maaha soo maaha marka kala badnaasho waa la ogolyahay oo marba meeloo aadaya mar doolarkaa cirka tegay oo hadda boqolkii geniga kusii dhowyaha soo maaha mar genigiyaa laba laab noqonay wahaakada dahabka fidlana waa saas wey marka markaas waa la kala badi karaa laakiin maxaan la ogolayn waxaan la ogolayn inuu dayn uu noqdo yadan biyadina la rabo dolar haddaad suuqa aada geyso dolar ma isrifsaas meeqo waahay one fifty one forty one sixty intuu yahaba hay kana hadhow ganigi qaadan adna intii dolara qaadanaysa maahan hadhow deyntii ay igu soo noqona ma dahab iyo fidlo sidaas oo kale dahab haddaad lacag ku iibsanayso waa sidaas oo kale islaamahan dahabka oo deynta ku gadoo kale lama ogola ilaa dahabkii waa thaman waa ahmaan lacagtaana waa thaman kala bada haddaad rabtid boqolkii garaamo ilo intaasoo geni ku gada haddaad rabtid haday kuu goynayso laakiin meesha waa in lagu kala qibdoodo marka haddii dahabkii sida hadda haweenkii badana ay sameeyaan dahab oo soo qaateen oo waxay keenayaan marka oo oo mathalan laga yaabo inuu soddon garaam ama boqol garaam ooya ku kale meesha ka qaadanaya oo soddon garaama waa ka yar markaas hadda la lacag ku dara soo ma lacag ku daraa laleeyahay taasoo kale ma banaano haddaa rabta inaad gadatid kaaga xaraasho wuxuu kuu gooy kaankaas kale dukaan keliya oo la korkori soo maha marka ribal fadlig ribalna si adu waa sidaas oo kale sidoo kale mathalan haddaad sarreen sarreen ku gadanaysid ama beriis beriis ku gadanaysid waa inay isla mid noqdaan kama soo qaad cinta ka cali uraya haysta ama beriis american baa zaraca u baahan tahay ama maxaa la dhahaa basmati kan hadda ugu sarreey lagaama yeeli maayo laba kiilo cali uraya hal basmatiyan kusoo iibsanaa lagaama yeelay haddaadba beriis beriis ku iibsanaysa waa inay kiilo iyo kiilo ay noqdaan lagaa yeeli maa soo maaha adiga cali uraya lacag kusoo iibso kabacdi markaas basmatiga lacag tii aad kan ka bixisid haddaan lacag kale aadan haysan asaga kusoo iibso taasina way dhacday nabigu caleyhi salaatu wasalaam ayaa bilaal wuxuu u keenay timir la yidhahdo janiid oo aada nooc fiican ah oo aada u macaan markaasuu nabigu caleyh salaatu sl timirtana xagaad ka keenta kullu tamri khaybar haakada masaas markaasuu yihi maya laba maaragtay kiilo oo timirta maaragtay radii ah oo nooca liito ah ayaan midaan kusoo iibsan markaasuu nabigu maya awh caynu riba waayo dhah midaan oo radii ah oo liidato isku dhex jirka iibi lacag ku iibi hadhow markaad lacagta a hesho timirtan kale kusoo iibi sababtoo waxaa weeye haddii ay dhacdo hal kiilo in laba kiilo ama kiiliya bar hadhow ribana si adig ay baab dhinac kale ay kasoo gelaysaa lacagahana haddii ay saas noqoto dararaa ku jiro suyuuladaa baaba-aysa mithaal adin siinaa sharciga wuxuu u diiday saraafiinta hadday subaxdii intay furaan sarifka iyo bunuugta qofkii lacag watoo doolaraba ama geni wataba waxay dha waa ka qaadanay kii doolar watana waa ka qaadanay duhurkii noo soo noqo ilaa duhurkii waxay ku jiraan ama ilaa saaca arbaca waxay ku jiraan inay xagg iyo xaggaba lacagtii qabdoodaan hadhow lacagtii magaalada intay ku aruureen sarifleyda magaaladii wax yaala lama arko hadhow siyuuladii dhan dabayshiiya xirmis wax lagu kala iibsan lama arko marka waxaa loo diidaa waxaweeye kooxaa ku taxakumaysa sarafkii dhammeed markaad u keenta kii boqol dolar haye duhurkii iisoo noqo kii boqol gani duhurkii iisoo noqo lacagtii dhan agtiisa ku jamacda magaaladiinu cayr waa dabeysha ku haawan hadhow marka dhibaatooyinkaasaa dhici kara dadna waxay u malaynaya sharcigu inuu xayirayo laakiin waxa weye dhibaatooyinka koox ayaadii yaryar inay gacantooda ummadii ay ku aruurto taas ayaa la diidaya marka insha allah marka aan sharxayna aan sii aan sii aan sii faahfaahi doonaa wax yar waxaan ka hadloonaa ribada nusuusta kusoo aroortay culeyskeeda dadku say u sahlanayaan zamanka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wa axala allahu lbayca wa xarama ariba ribada waa xarimay wuxuu alla leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha ilaahay ka baqo wadaruu ka taga maa baqiya min ariba ribada wixii baaqi noqday wixii hare ka tago intii hore oo sharcigu intuunu soo degin idiin calfatay intaas kuwa xale ku qaata wixii hadda markuu sharcigu soo degi la xarimay kabacdi baabkeeda ka baxay in kuntum muminiin wuxuu kaloo nay sheegaya alla subxaana wa tacaala ribadu qofku wuxuu umooda inay wax u kordhinayso laakiin way baabi-inaysa yamxaqu llaahu riba wayurbi sadaqaat ilaahay ribada wou tirtirayaa sadaqadana wou kordhinaya nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ribadu inay sabca almuubiqaat ay ka mid tahay markuu yihi ijtabicu sabca almuubiqaat qaal wamaa huna yaa rasuula allah maxaa waaye toddobadaas qaala ashirku billah wasixru wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq wa aklu riba ribada cunitaankeeda wa aklu maal alyatiim watawali yowma azaxf wa qadfi lmuxsanaati alghaafilaati lmuminaat muslim iyo bukhaari baa wariyey jaabir wuxuu wariyey muslim wuxuu min xadiidi jaabir inuu yihi nabigu calayhi salaatu salaam lacana rasuul llahi sal alla alay waslam aakila riba kan ribada cuna wa muukilaw kan cunsiiy oo ribada siinayo wa kaatibaw kan qoraayo washaahidiya kuwa ku marqaatiya wa qaala hum sawaa waa isla mid cabdullaahi bnu xandala can anabiyi sal alla alay waslm wuxuu ka wariy qaala wuxuu dhahay dirhamun yaakuluhu rajul ou cunaayo wa huwa yaclamu as dirhamu riban ou dhahay ribo dirhamkeed yaakuluhu rajul ou cunaayo wa huwa yaclamu asagoo og ashaddu min sittatin wa halaathiina zanya lix iyo soddon goor uu zinaysto ay ka sixuntooda dad badanna zinada waa weyneynayaan maanta ka laakiin ribada lm ay siisanayo nabiguna wuxuu leeya hal dirham oo riba ah soddon iyo lix goor uu zinaysto kasii dembi badan waana xadiid saxiixa wuxuu dhahay ibnu mascuud nabigu uu ka wariyey maa axadun akhara min arriba qof ribo ma badiyo ilaa kaana caaqibatu amri ilaa qila wixiis way baaba-ayaan wamaa maxaade wamaa qowmu luudin minkum baciid waxa maanta dhacaya caalamka maxaa keenay iyaga laftooda qarana inay ribada ay tahay been beenta munuunta ha tirahda marka dambe been la isugu yimi dhulka lagu soo dhaco ibnu mascuud wuxuu ka wariyay nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay arriba sittun wasittun wahalaatun wa sabcuuna baaba waa toddobaatan iyo saddex irdood waayo macnaa waxyaalaha muxaramaadka oo badan yihiin aysaruhaa midlu an yankixa arajulu umma midda ugu fudaa qofku inuu hooyadii ka zinaysto walciyaadu billah ribadii waa kasii weyntae ka waran wa ina arba arajuli arba ribaa cirdu rajuli muslim ribana waxaa xun qofka muslimka in cirdigiisa iyo naftiisa maaragtay khatar la geliyo iyo dadka islaamana maanta sheeganaya dhiiggalam siisanaya allahu mustacaan nacuudu billah cirdigiisaa le waa arba ribaa ka waran maalin kastana dad dilka iyo taqtiilka iyo maaragtay miskiin quudanayoola meelaan dhisayaa maanta ma shaqaysan karti admaa waxu haya allahu mustacaan naaray ku cayaareen iyaguna xumooda inay khayr sameynayaan marka bahashu saasay usii xuntaa walciyaadu billah marka hadda insha allahu tacaala kitaabka qeybta uu ka hadlayo marka waa ribalfadli waxaana u asal ah xadiidka maaragtay cibaadat bnu saamid radia allahu canhu waa akrin doonaa insha allah xadiidkaas iyo axaadiis badan ayaa asal u ah wuxuu yihi marka arriba riba alfadli baa looga jeedaa fadligu waa ziyaadada fi dahabi iyo walfidati bay ku ahaatay iyo walmadcuumaati madcuumaadka waxaana u asala xadiidkan cibaadat bnu saamid axaadiida ugu dheer oo ribada si fiican u keenaya waa kana oo muslim oo wariyey can cibaadatan asaamid radi allahu canhu qaal qaala rasul llahi sal alla alayh wasalam aldahabu bidahabi dahab dahab lagu gado waalfidatu bilfidati xadiiskaa lasoo xafido fido fido lagu gado waalburu bilburi bur bur lagu gado washaciiru bishaciiri shaciir lagu gado shaciirtu waa waa nooca oo burka xoogaa ka liita waa burkana sareenkana u dhow watamru bitamri timir timir lagu gado walmilxu bilmilxi lagu gadana mithlan bihl bay ahaadeen yacni mid walbaa noociisa haddii lagu gadayo waa inay isku mid yihiin waay marka la gadayo hadduu la rabo beeca inuu ansaxayo sawaan bisawaan inay isku miisaan isku beeg ay yihiin waay yadan biyadin macnaa waa in la kala qibdoodo waay marka mithlan bimithli macnaha waxaa waa inay isla og yihiin yadan biyadina iidhiib iyo iidhiib waayo faida ikhtalafat hadihi alasnaafu asnaafta hadday iskhilaafto fabiicuu gada kayfa shi'tum saa rabtaan kala badii oo mathalan haddii bariis lagu gadaayo masego ama sareengeley lagu gadaayo kala badiyo waayo idaa kaana yadan biyadin laakiin bishardi in gacanta gacanta la isaga dhigo ribawiyaadka marka qaybaa loo qaybiya dahabka iyo fidada iyo wixii lacaga iyaga waxaa dhaha cilatu riba athamaniya waa lacagtooda ayaga marka wixii lacaga markii la isku gadaayo sharcigooda waxaa weeyaan markii mid asaga kamida la isku gadayo dahab dahab fido fido geni geni dollar dollar laba shardiay leedahay inay isla egyihiin mithlan bimithlin iyo in gacanta lagu kala qaado hadday laakiin iskhilaafsan yihiin dahab iyo fido dollar iyo geni hal shardiyay leedahay waa kala badi karta laakiin waa in la kala qibdoodo kuwaan kale kuwaan marka thamaniyaada la yidhaahdaa dahabka iyo fidada thaman dariska dadku badana laga cararaa laakiin haddaanaan fahmin hadhow maalinkaas waa idin dhibaa laakiin waxaa roon inaa fahamtaa marka qeybtan dahabka iyo fidada waa baabu thamaniyaad ciladooda oo ribada waa thaman waa wixii marka thaman ahoo lacaga ah baabkaas soo gelaya kuwaan kale oo burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milaxa iyo zabiibka iyo masagada iyo geleydana waa madcuumaad wixii la cuno okay madcuumaadkii marka iyaguna waa sidii oo kale haddaad beriis beriis ku gadayso waa mithlan bimithli yadan biyad laakiin beriis haddaan geley ku gadaayo saciid waa banaan tahay waa kala badi kara laakiin maxaa la waxaa raba inay yadan biyadin ay tahay yajuus beris beris waa lagu gadi kara laakiin maxaa shardiya mithlan bimithli wa yadan biyadi laakiin beris geley haddaan ku gadaayo waa banaanta laakiin hal shardi bisaa laga rabaa waa kala badi karaa laakiin waa in hadda gacanta la iska dhiibo ama ah ma jiro ya ha waa ku gadi karta lakin waa in meesha lagu kala qaato ha yadan biyad waa inay ahaato laakiin hal kilo beriisa oo baa ugu sareeyo oo dasmatiga laba kilo calaaraya kuma gedi kartid ha ma garat timirta yaa ugu qaalisan cajwada soo maaha hal kiilo laba kiilo oo timirta ugu liidata hal kilo cajwaa kuma qaadan kartid waa inaad timirta adiga soo iibso midaada liidata hadhow lacagtaada munbay ribaxo dhan kuu geysaa dhaca karta raaligee soo maaha marka saas oo kale waa marka wuxuu dhahay waribaa ribadu fi dahabi walfidati bay ahaatay oo iyagu waa thamaniyaad waa iyo wa fi lmadcuumaati ahaatay okay haddaan lacagaha rabo inaan cunto ku iibsado ayaga iyo dembiyadan maa shardiya mithla mithli maa shardiya wax shardiya lama arko waxaan dhihi karaa lacagta intaan u hormariyo aan dhihi kara niho gosaar beriisa io ken berri waan dhihi karaa soo ma ama intaan kasoo qaataan dhihi karaa beriiska horta berran kuu keeni kara marka lacagta iyo cuntada marka la isku iibsanayo ayaga wax riba baabkooda ma jiro sababto isku jinsi maaha laakiin lacagaha marka la isku iibinaayo hadday isku jinsi yihiinna maxaa shardiya laba shardi yadan biyadin iyo mithlan bimithli hadday kala jinsi yihiinna maxaa shardiya yadan biyadin cuntooyinkana hadduu isku jinsiya beriis iyo beriis maxaa shardiya mithlan bimithli wa yadan biyadin waa laba shay mithlan mithli inay beg yihiin yadan biyadin waa gacan ka dhib inay tahay soo maha haddii laakiin beriis iyo geley oo kale tahay maxaa shardiya yadan biyadin haddaa rabtay saddex suus oo maaragtay geleya ya ha waa lagu dari karaa ziyaado laakiin maxaa la rabaa yad biyadin aa la rabaa culma ha isagu dahabku kolley micyaaraadkaas marka un dabaalas dadka un mutakhasisintaa yaqaano dahab waa un dahab inkasta oo kitaab aan ku arka uu leeyahay micyaaraadka laftiis waa lasu feero laakiin micyaaraadka yaqaan hadda mar dambaa la aqoode marka xoogaa marka hore micyaar la kala yaqaan ya iga sii dataas lama ogolo waa la siiya culimadu waa diiday hadii maanta oo aniga toban kun aan geyso oo pound لكن لو بيو كبع الدولار لو كان سيء
sicba hadda maxaa siina الدولار maxaa باوند ما أعرف كيف هو أنت طيب، بوم بوك.
ممكن أودين هو باوند aada siisa ها أنك قاعد haye marka laba bilood ka bacdi doolar aan siiyaa ninkan
haddaa markaas haddaa ku heshiisaan sicir maalinta sicir yoomaa ku siina maalintaa aad siina sicirka uu joogo haddii kale lacagtiisaa soo siina hadduu sicirka laga mid yaho bankii aan qaatay uu hoos u dhaco oo miyaan kusii markaa darsiga dhammeena insha alla usoo noqonayna haye waribaa ribadu fi dahabi walfidlati bay ahaatay marka dahabka waxaan dhahnay dahab markii dahab lagu gadaayo laba shardi weeye ama ayi lacag oo isku nooca midlan bimidli way dembiyadin fidla markii fidla sidoo kale ama markay labadu kala duwan yihiin yadan biyadin waa waa shardi iyo wal madcuumaadkay ahaatay madcuumaadka maxaan dhahnay shay isku jinsi a marka la isku gaday beriis beriis sareen sareen laba shardi u leeyahy yadan biyadin iyo mitlan bimidlin amaa beriis iyo sareen marka la isku beriis iyo galey maxaa shardiya yadan biyadin laakiin lacagta iyo madcuumaadka wax ribaha ka dhexeysa lama arko intaasoo lacagahaad cunto ku gadan kartaa lacagtaa hormari kartaa lacagtaa gadaal ka keeni kartaa sababtoo isku cilo maahan tanna ciladeeda waa dacm iyo cunto taasna ciladeeda waxa weeye waa thamani iyo lacagtii waxyaalahaas hay sidaa darteed falaa yaxilu mmm xalaal ma ahan baycu dahabi dahab inaad gadi bidahabi walalfidlati kadalik ay bilfidlati inaad ku gatid ilaa mutamaahilan inay isku mid yihiin oo isku beeg isku miisaan yihiin naqdan gacan ka gacan ilaa naqda waxaad gacanta ku dhigayso maaha gacanta lasu tiri wax kaloo marka soo geliyo walaa baycu mabtaacahu waxuu gatay inuu sii gado ma banaano xataa yaqbidahu ilaa uu ka qabdoodo ribiyaadkii waxyaalo kale uu soo geliyo oo calaaqa lale waxaa kamid a mathalan ninaad badeeco kala faasaxateen mathalan konton maaragtay maaragtay oo kintaal oo beriisaad ka faasaxay laakiin maqaantiinkiisay taalla iyadoo maqaasiinkiisa taalla oodan adiga aada soo raran ma faasixi kartid sababto waa maxay hadday baaba'do yaa lamaanayo ninkaasaad lamaanaya ilaa weli gacanta kuma aadan dhigin mogta marka adiga waxaad ka baayac mushtaraysaa wax aadan lamaanin waayo marka waana hadda waxay balaada ka dhaceen markabaa lasoo raraa laleeyahay sonkor laga soo rarayo intoo yadu ku jiraa intaasoo gacanaa kala gadaysa hadhow midka ugu dambeyn ubaa ku khasaaraya soo maha hadhow in la waayaa dhici karta badaacadii marka sharcigu saasuu diida wax aan adiga aan lamaantood oon gacantaada ku jirin markaad gadi waa ku khasaaraysaa marka walaa y walaa baycuna ma banaana ma mabtaacahu wuxuu soo gatay xataa yaqbidahu ilaa ka qabdoodo oo nabigu wuxuu dhaha alay sl man ibtaaca dacaaman falaa yabiic xataa istawfiya ilaa uu gacanta ku dhigo nacam walaa baycu laxmi hilibka in la gadana ma banaano bilxayawaana xayawaan in lagu gado yacni hilib oo macnaha cunto ah neef noolkuma gedi karti nabigaa diiday calayhi salaatu wasalaam oo nahaa rasuul lah sal alla alayh wasalam an tubaaca shaatu bilaxmi in lagu gado nacam lacag ku gado lacag waa kuu banaanta hadhow neef ku gado markaas wayajuusu waxaana banaanay baycu dahabi dahabka in la gado bilfidati fida in lagu gado yacni labadan mas-alow soo geliyey hadalkan dambeeyo la xiriiraa hadalkii hore oo ribal fadliga ku saabsanaa la xiriiraa wayajuusu waxaa banaan baycu dahabi dahabka in la gado bilfidati in lagu gado mutafaadilan ayagoo kala badan naqdan sababto waa maxay dee waa kala jinsi soo maaha thamaniyadu waa ka dhexeeyaa laakiin waa kala jinsi oo midna waa dahab midna waa fido ama geli iyo doolar sida haddaba aad taqaano marka waa mutafaadil ilaa hadda doolarka meeqaa lagu qaata boqol iyo ya de geniga meeqa doolaraan ku qaadanayna hadda ya waa kaas xunbaa lagu kala qaata marka waa kala badan yihin wakadalika almadcuumaat waxyaalaha la cuno laa yajuusu ma banaana beyculjinsi minha in kamida bimithli in lagu gado ilaa mutamaathilan naqdan iyo oya yacni waxaan dhahay beriiskii haddaad beriisku gadayso ilaah muu ka fiicnaado boqolkiiba boqol ya sida basmatig iyo cali uraayo kaleba calasa waxaan kugu suuraynaya si aadan u iloobin ilaa waxyaalaha faniga qofku waxay ku reebayaan moogta xusuusay ku reebayaan moogta haddii kaloo wax kale in kugu mithaaliyo oo waxaa qofku waxaa dhici karta inuuna xusuusa nacam wakadalika almadcuumaatu laa yajuusu baycu ljinsi minha bimilihi in lagu gado ilaa mutamaahilan inay isku mid yihiin oo naqdan gacan saar ay yihiin macnaha beriis beriis ku gad ama sareen sareen ku gad ama geley geley ama masago ama arabaki waxaa tiraa bas arabakida geleyda la yiraahdaa arabakida waa geleyda nacam marka markay isla mid yihiin waa mithlan bimithli naqdan mithlan waxbaa inay isku beeg yihiin naqdanna gacanta laysaga dhiibo annagu naqdan waxaana lacagta keliya lasi dhiibo wix alle wixii la isu dhiibo oo la- oo hadda la isku dhiibo naqdi waa la yidhaahdaa nacam wayajuusu marka waxaa banaanin bayculjinsi minha bikayrihi inaad ku gadid bayculjinsi minha oo madcuumaadkii kamida bikayrihi inaad ku gadid mithaalkiisu waa inaad beriis aad ku gadid geley ood ku gadid oo kale mutafaadilan isagoo kala badan laakiin bishardi naqdan inuu yahay walaa yajuusu halka intaa waa fahamteen soo maaha laakiin waxaanu yidhi lacagaha iyo cuntada ayago xalaaqaa ka dhexela marka haddaa rabta lacagta sii hormari lacagtaanan kuu dhiibi anigo saddex kintaal ii geendha berri ama sonkorta dayn usoo qaado ama meeshaba ku kala iibsada intaba baa banaanta ay sababta waa maxay isku cillo maaha lacagtana waxaa weeye dahabka ifada iyo lacaga cillada waxaweye waa wax alla wixii thaman ah oo lacaga cuntadana waa maxay ciladooda waa dacme wixii madcuumaadaho la quuto wa taas oo kale wey. walaa yajuusu ma banaana baycu lgarari waxyaalaha qatalaada oo qatalaada iyo qararka uu ku jiro ma garad iyadana ma banaano imaamu nawowi si fiican u sharxay beyculqararka waxa la yidhaha iyo waxyaalaha soo hoosgeli kara aada u fiicanta inaad dhegeysataan imaamu nawowi wuxuu dhahay wa ama nahyu can beyci lgarari fahuwa aslun cadiimu min usuuli lbuyuuc waa asal weyn oo usuusha buyuuca ka mid a saxiix muslimku sharxiisa ku leeyahy wayadkhulu fiihi waxaa soo gelaya masaa'ilu kathiira masaa-ilo badan hayru munxasiratin oon koobnayn ka bayci laabiqi wax dhuntay addoon ama xoola ha ahaado soo maaha walmacduumi waxaan jirinba walmajhuuli wax laga jaahil yahay wamaa laa yuqdaru waxaan la awoodin calaa tasliimihi in la dhiibo wamaa lam yatima ousa taam noqonoo mulkul baa'ic caleyh baa'ica mulkigiisa oos taam ku noqonin mathalan wixii waa u iibsaday ma qabloonin oo kale waxaadan qabloonin latu aakhira walaa beyc maa laysa cindaka oo kale Eh, waxaad iibisay adoon qabloonin oo kale taas oo kale iyadan waa la mid ama dhaxal aada sugayso weli aadan qabloonin haye waxaa kaloo kamid a wa baycu samaki fi lmaai lkathiir biyo badan malaay ku dhex jira oon lasoo qaban walabani fi darci neefkaas caanadiisa caanaha ku jiran kaa iibiye wa baycu lxamli fi lbadni hal riman ama sax riman calooshiisa waxaa ku jiraa iibi ma dhi- ma nolol ku dhiman doona ma geeri ma ma ratiya ma niriga ma qurbaca ma dibiya lama yaqaan wa baycu bacdi subrati minha yacni kiintaalkaas waxa ku jira ama goosaradaas waxa ku jira ama kiiskaas waxa ku jira qaar kamidan kaa iibiya qaarkii aa yaqaan wa bayci thawbin min athaab mara maryaha kamidan kaa iibiya wa shaatin min shiya ri ariga kamidan kaa iibiya iyo wadaa'iru dalik wa kullu hada baycuhu baatilun ou dhah liannahu qararun min gayri xaajatin waa qatalaat wey fa idaa dacat ilxaajatu hadday marka dan ay kugu qasabto ila irtikaabi algarari waxyaalahaas oo qararka uu ku jiro iyo qatalaada yarta walaa yumkinu lixtiraazu canhu oynan laga dhowrsan karin ilaa bimashaqatin maahane wa kaana algararu xaqiirun uu yahay jaaza albaycu waa waxaa kamid a mathalan jaakadaha aan wadano maryo iyo waxbaa lagu xashasheeya soomaha jaakadaas oo kale laakiin intay tahay xashkaas iyo qiimihiisa duruufahaas meelaha ku jira ma la yaqaano may sidoo kale waxaad leedahay musqushaana kusoo qubaysanaya nimanka musqulaha kale iyo xamaamaadka iyo meelaha hadda steamka iyo waxyaalaha iyo meelaha hadda sportska iyo jim intaad biyo isticmaalaysana ma qadara laakiin xurfiga waa layska yaqaana soo ma gurigan hadda asaaskiisoo kale intuu yahay lama yaqaano la- laakiin waa layska qiyaasaya injineerada iyo marka waxaasoo kale oon la fatashi karin waa layska dhaafaya u leeyahy marka walihaada ajmaca almuslim calaa beyci aljubbati almaxshuwati ma garan jubbada oo maarata yani suuf iyo waxuun ay ku xasiisanayso iyo dhaxanta u celiso ma waxyaalahaas marka waa iska banaan yihiin buu dhahay faslun wuxuu u fasal yahay fi lkhiyaari khiyaarku uu fasal yahay khiyaarkaana macnaha waxa weeyaan marka la kala faasaxdo oo labada qof ay wax kala iibsado waxaa dhici karta beerku beecu mararka qaarkood qof inuu kado iyo si saxan saxa uu ku galo isagoon ka fekerin ee hadhow marka uu beecii ou dhaco qofkii uu shallaato ou dareemo yiri ama waa ku dhacanahay ama waxaan inaan maaragtay gado ma ana rabin oo hadhow qofkii uu shallaato ou shallaayo si aysan markaa shallaatada u dhicin ayaa sharcigu wax khiyaar la yidhaaho siiye laakiin shuruuday ku xidhanta khiyaarka marka waa saddex khiyaarulmajlis waxa la yidhaahdo meeshaa lagu kala faasaxday ninbaa hal qaalina keenay waa la gorgoriyey waa la gorgoriyey allah ibaarak midaa lagu fasaxay markii hore hadde beeci iyo qalalabti iyo waxaas waa iska xamaasooda ninka waa iska faasaxay wax yar markuu fekeray waxau arkay inuu dhacan yahay ninkii kala iibsadeyna meeshu isla joogay sayladi weli laguma kala dhaqaaqo ama baabuurkii aad suuqa keentay oo dii horead qof suuqa yaqaan ma ahayn hadha waxyar markaas waxaad aragtay inaad bahasho aada ku dhacanta inta aan meesha lagu kala tegin khiyaarulmajlis wax la yiraaha la jira waxaa kaloo jira khiyaaru shardi wax la yiraahdo oo waa maxay waxaad ka cabsanee inaa waxaan aada ku dhacantay markaas waxaad leedahay nin yahow alaabtan waa kala iibsanaynaa bishardi saddex beri inaan khiyaar aan leenahay qofkii u begi waayo inuu maarata badeecadan iyo beecan oo ka noqon karo kaas waxaa la dhahaa khiyaaru shardi a la yiraahda mid kaleo waxaa la jira khiyaarul ceeb la yiraahdo oo dee neefkii aada iibsatay ama gurigii aad iibsatay ama gaarigii adigoo markaas u haysta inay ceeb ka saliim tahay hadhoobaa ceeb iyo soo baxday oo awal jirtay adiga agta haday ku ceebooda ma ah ceeb awalba jirtay oo qiimahana wax u dhibaysa soo ma qiimahana hadhow wax u dhibaysa oo dhaawacaysa waxyaalaha lamidana aysan ceebtaas badana aysa lahayn marka khiyaarul beeca la yiraahdaa oo hadhow waxaad heli kartaa inaan maaragtay radisi iyo waxyaalo kale mathalan duruufo waxaa jira haddii qofka beeca lagu qiyaanay oo duruufo mase gaadleyd oo kale hadday kaa hor yimaada oo wixii ay kaa iibsadaan suuqii markaad tagtay waxaa ogaatay in maaragtay aada dhacan tahay taasoo kale iyadana khiyaaraadkaasoo kale ayaa iska jira marka khiyaarkaasuu ka hadlaya faslun fi lkhiyaari khiyaarka ayuu maaragtay uqu qeybsamaa marka saddexdaas khiyaaro waaye khiyaarulmajlis iyo khiyaar ashardi iyo khiyaarulceyb marka laba kamida khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardiga waxaa la isku yidhahdaa alkhiyaaru tashahi yacni waa wax adigaa iska jeclaysatay oo qofka uu jecel yahay kan ceebtana waxaa leeyahay khiyaaru naqiisa ayaa leedaa nuqsaanu ku timi midna waa wax qofka adiga dookaaga aada ka heshay ama majliska sharciga uu kuu siiyey ama shardiga adiga marka waa khiyaar tashay wax adiga aada jeclaysto aada ka heshay wa laakiin midkaa khiyaarul ceebka nuqsaanow ku yimid iyo qalado ku yimid walbayicaani labadii wax kala iibsaday bilkhiyaari bay leeyihin maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin oo macnaa majliskaisu kala tegin taas maxaa la yihahdaa khiyaarulbeyc xadiidaanu kusoo aroray nabigu uleh alayh isalaatu wasalaam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa aw yaquulu axaduhumaa lilaaakhar ikhtar intaysa kala tegin khiyaar bay leeyihin taas waa khiyaarulmajliski imaamu shaafici iyo culamaa aimat lxadiid oo dhan xadiidkaasay ku tageen xadiid saxeyn ku yahay laakiin maalikiyada iyo axnaafta diiday oo dheheen qiyaasaadkii waxaasoo kale hor imaana laakiin culammada aaday gedalba uga bixiyeen ibn daqilciid xaafid ibnu xajar gedalba waa laga bixiyey waxaa yihi xadiid saxiixoo sugan qiyaasow khilaafayo intay ka dhacday intay ka dhacday war maahan hala yidhi marka aada a maaragtay loogu radiya nacam laakiin cimatu ahlilxadiid imaam shaafici uga horeeya xadiidka way qaateen walahumaa waxay kaloo leeyihiin an yashtarida alkhiyaara khiyaarka inay shardiyaan ilaa halaata ayaamin saddex maalmood intii ka ah kana maxaa la yidhaahdaa khiyaaru shardi oo waxay leey nin yahow waxaan haysanaa muddo intaasaan haysanaa haddii ay nala noqon weyso aan beecaas aan ka noqon karnaa saddexaas beri waa leeyihin ka badan samalaha walahumaa waxay leeyihin an yashtaridaa inay sardiyaan alkhiyaara ilaa halaata ayaam saddex daraarood laakiin lagama badi karo taasna maxaa la yihahdaa khiyaar eesh ashardi wa idaa wujida haddii la helana bilmabiici shaygii la iibiyey caybun haddii laga helo falilmushtarii waxaa u sugnaaday radduhu inuu celiyo cala alfawri si degdega inuu u celiyo haddii shaygii la iibsaday ceeb laga helo waa inuu celiyo le degdeg laakiin waxaa shardiga ceebtaas inay qadiim ay taho ceeb xaaditha agtiisa ugu tiba inaysan ahayn ninka mushtariga sawma ceebtuna waa inaysan waxaan waxyaalaha lamida inaysan ceebta aysan ku jirin soo maha midda kale markii hore oo la kala iibsanayay waa inuusan ceebta ku qaadan hadduu ninku intuu runta u sheego uu yihahdo neefka waxaan ceebtaanay leeyihiin oo ceebtaas oo ku raali noqdo oo saa ku qaato hadhow ma cebi karta sababta laba khiyaarin ma ogta waa loo sheegay ceebta oo ku qaato nacam waa inana degdeg ay maarata ay noqoto nacam marka nin la yidhaahdo muqil ibnu xibbaan ayuu nabig wax ku dhaha calayhi salaatu salaam idaa baayacta faqul laa khilaaba war khiyaana ma jirto dha uma anta bilkhiyaari fi kuli silcatin ibtaxtaa halaatha layaalin saddex biraad khiyaar leeda nacam ay laa khadiica waidaa wujida bilmabiici caybun haddii laga hero falilmushtarii waxaa u sugnaaday radduhu inuu celiyo cala alfawri degdego inuu celiyo marka waxaan waa saddex sarda ay leedahay ceebta waa inay markii hore u iibsana waa inay ceebtan ahaato ama baabuur ha ahaato ama badeeca ha ahaato ma garad ama xoola ha ahaato tan labaadna allaa takuuna alcaybu fii amhaalihi ma garad ceebtaas waa inaysan amhaashiisa aysan ceeb ku jirta aysan waxyaalahaas waxa lamid midda kale allaa tuukhada fiiha inuusan ceebtii ku qaadan hadduu marka hore ceebtii raalli ku dhaqo dhaho war gaariga niyo waxawaaya xoogaha farmalkaa ka halaysan musaacadaadka bahashaana ka halaysan xoogaa maaragtay olyado oo maaragtay gadaal kasii daynaya ee sidaas wixii oo ceebaysan oo maaragtay uu ku qaato hadhow waa soo celinaya markaas ma heli nacam faslun fi salami salamkii ayuu u baabi salamka horumarintii lacagta la horumarinayo badanaa anaku waxaa naqaanaa oo qaalib ah in qofku badeecada uu qaato oo lacagta gadaal ka keeno qaabka wax loo kala iibsada waa dhowr mar lacagtiiyo badeecadaba miiskaa la isku saara waa beeca caadiga soo ma marna alaabtaa la qaataa oo lacagtaa gadaal laga keeno waa deynka caadigaa soo ma marna lacagtaa la hormariya soo maa alaabtaa gadaal laga keena waa salamkaa la yihahda marnaad waa beyculmubaadalo waxyaalo kale lays kala bedeshay marka tan marka waa xaaladii ma garatay saddexaad oo kale wey ha taa maa ku wadnay ha sax waidaa waxbaan ka boodnay waidaa wujida bilmabiici caybun falilmushtari radduhu cala alfawri inuu celiyo leeya walaa yajuusu ma banaano oo baycu thamara thamarati himaarta in la qado walaa yajuusu ma banaano baycu thamarati himaarta in la gado miraha mutlaqan wax kasta oo yihiin marnaba ilaa bacda buduwi salaaxiha markii suubanaantoodu ay muuqato maahan suubanaantu waa maxay yacni shaygaas markuu bisayl ka bilaabo waxyaalaha bisaylkana waxaana waxay midabkay keenaa sida miraha qaarkood oo kale midabaa lagu yaqaanaa qaarna waxaa lagu yaqaanaa dhadhankaa lagu yaqaanaa oo kale soo maha marka nooc walbaba qaabu u bislaadaa marka bilaa bisaylka uu kaga bilowdo ma garatay lama maaratay lama iibi karo nacam oo wuxuu ra nabigu alay sl nahaa can bayti thimaari xataa yabduwa salaaxuha ilaa ay wanaageeda uu ka buuqdo nahaa can albaaci walmubtaac kan iibsanaya iyo baayac mushtari labada waa laga waa lagadi sababta waxaa weeye qaranaa ku jiro waxaan meelay gaari doonaan lama oga hadhow midaa odhanaya maaragtay intuu soo ordow leeya xoolahaygii beenbeena lagu cuno wax maaragtay huf iyo halkama jiraan oo iga gaday kii kale wuxuu le beerta isagaa layacay isagaa waraaba isagaa waxsaan sameeyey hadhow marka khusuumaadku si aysan u imaanin iyo tacaddi ayaa la yidhi markaad aada gadaysid miraha waa in uu horta bisaylka uu ku bilowdo bisaylka marka qolo walba waa si waa timirta oo kale waxay noqoneen marka hore yeloway noqoneen haddana gaduuday noqoneen soo maa miro walba si u bislaadaan qaar dhadhankaa lagu yaqaana midabka wax isbedelaya lama arko marka shardina maaha inay wada bislaadaan markuu bisaylka ilaa bisaylku timirta qaar iyo miraha qaar uu ku bilaabanayo qaar kalena waa ku daba jiraan marki markuu bisaylka uu ku bilowdo unbaa la iibi karaa walaa yajuusu ma banaana baycu thamarati miraha in la iibiyo mutlaqan ama ha ahaado kuwa geedaha ku yaalo sida timirta iyo zabiibka ama kuwa balkaaho maaragtay bariiska iyo waxaasoo kale iyo sareenka ilaa bacda buduwi salaaxiha markii wanaageedu uu muuqdo oo wanaageeda uu ku bilowdo waayo inuu dhammaystirma shardi ma aha walaa baycu maa fiihi riba shay ribo ay ku sugan tahaanoo ribalfadli ay ku sugan tahana ma banaana bijinsihi in lagu gado raadban asagoo qoyn ilaa labana maahan mathalan timir halkan taalo oo qalasho oo goosarad ama tana ku jirta ma garatay timir kaleetoo geedka ku taala oo qoyan laguma gadi karo sababtu waa maxay timirtan hadda oo qalashay oo caadiga tanag iyo goosarada ku jirta ayada miisaankeeda waa haabit waa sugan yahay laakiin middan hadhow hadday qalasho waa layruube way isbedelaysaa marka miisaankeedii marka lama garanayo maadaama miisaankeedii aan la garanaynin hadda waxay noqonaysaa shay macluuma in shay majhuula lagu galo shay la yaqaano oo loo jeedo in shay majhuulaha lagu galo nabiguna markii la yihi calayhi salaatu salaam la weydiiyo waxaa la yihi rudabka timirta qoyan timir qalama ku gadi karnaa markaasuu nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam su-ila nabiyu can shiraa'i tamri birudab in timirta oo qalalan oo macnaha goosarada iyo talaga ku jirta in lagu gadi karo midda qoyan ama geedka saaran ama laga soo gooyey fa qaala wuxuu dhahay an yanqusu rudabu idaa yabis rudabku haddii ou qalalo engego miisaankiisu ma isdhimayaan qaaluu nacam haabay yidhaahdeen fa nahaa can daalika wuu reebay sababta waxaa la rabaa labada shay lasoo ma cilmiga shardiga soo maa shaygan hadda qoyan markuu hadhow qalalo miisaankiisa lama garanayo tana waa la garanaya marka waxaa la yidhi aljahlu bilmumaathala kaalcilmi bilmufaadala inaad jaahil ka tahay labada shay inay isla mid tahay waxay lamid tahay adigoo ogba inay kala badan yihiin marka shay oo ribo ay ku tacalluqo tamartaasoo rawiyaadka mid maaha ribalfadliga kuma jirto maaha marka maxaana shardeed marka la isku iibinaya ribawiyaadka inay mithlan bimithlan ay yihiin yadan biyadin hadda maxaa ka nusqaaman mithilinimadii lama yaqaano tana waa qoyantao hadhow hadday qalasho way nuqsaame tana miisaankeeda waa xaadir marka maadaama inay isla mid yihiin laga jaahil yahay waxay lamid tahay anagoo og inay kala badan yihiin marka waa caynu riba waay marka ila labana maahan caanahay waa lasu gadan karaa macnaa caanaha dhayda suusaca maaragtay garoorka waa laisku gadaya nacam laakiin bishardi inaan ama subaga laga wada bixiy ama aan subaga laga bixin qaar hadday ceer yihiin qaarna subag geleen may ilaa kala duwan yihiin laakiin dhaydii iyo suusacii iyo garoorkii waa laisku gadi karaa walow haba kaloo cuslaadeen laakiin waa inuu beegu isla mid yahay ila labana maahan nacam haye sadar buu ku darnaa waa dhariha haye waxay la tacaamtaa kan maskaxma waa qaadaba sala allahu calaa maxamed waali wasaxbi haye